hadallada quusta ah iyo kuwa uu ku qiraya xaqiiqada dagaalka iyo jabka ay wajahaysa dowladiisa kadib laba sano ee uu jeediye madaxweynaha dowladda federaalka ee xasan sheekh maxamuud ayaanan ahayn wax cusub ama arrin ugub ah madalle kala duwan warbaahinno kala cayn ah iyo mawaaqic internetka ka howlgalo ayuu had iyo jeer ninka seetaha u haya dowladda federaalka lasoo hor istaagaa tasriixaad kala duwan oo iskugu jiro kuwa uu ku qirayo jabka maalin weliba gaaraya ciidankiisa iyo kuwo kale oo catow iyo calaancal ah islamarkaana uu ku beerlaxowsanayo dadka taageersan siyaasadiisa dhowaan hadal uu jeediyey xasan sheekh maxamuud ayuu kaga hadlay arrimo kala duwan hadalka madaxweynaha ayaana intiisa badan u muuqday mid uu ku calaancalayay qayb waliba oo hadalkiisa ka mid ahna waxa ay weedaarsan tahay qaybtii ka horreysay amaba ka dambayso waxyaabaha uu sheegay xasan sheekh waxaa ka mid ah in dowladdiisa ay tahay dowlad taag daran oo nugul oo shacabkii ku hoos noolaa ay gaajaysan yihiin xilli dalkeenna soomaaliya uu yahay mid nimcooyin alle iyo barwaaqo dhuleed ay ceegaagto adduunyada meel muhiim oo dunidu dhan ay jeceshahayn ilaahay waa nagu abuuray oo waana dejiyey khayraadka ummadaha adduunka in badan oo ka mid a aanay haysaninna ilaahay waana siiyey laakiin haddana waa ku dhex gaajaysannahay dalkaas sidaas qaniga u ah yaan ku dhex gaajaysannahay waxaan ugu dhex gaajaysannahayna waxay tahay dowlad la-aan ama dowlad nugul oo dowlad nugul ah sidoo kale xasan sheekh ayaa dhaliilay mucaaradka dowladdiisa waxa uuna tibaaxay in mucaaradka ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladdiisa kuwaasi oo aanan rabin inay horey u dhaqaaqaan maanta waxaan ku sugannahay dadkeenna qaarkiis inay ka cabsadaan oo ay jeclaadaan meeshii aan joogno inaan sii joogno oo aanan ka bixin muxuu ahay wixii aan ku jirnay iyo duruufihii aan ku sugnay cabsidaas marka waxay keentay waxaad arkaysaan oo qaylo ah oo yeeraya hadday tahay maxaan ku irahday social media hadday tahay idaacadaha hadday tahay muxuu ahay meelaha ma aha dad caadi ah dad mas-uuliyiina mas-uuliyad sheeganay waxaana se daraa dad soomaaliyeed oo dayasbarada qaarkood kusoo noolaaday maanta inay jidka u taagan yihiin qaarkood ay leeyihiin jooga jooga suga suga suga meesha hala iswarsada bal noo kaadiye hala jooga hala jooga hala jooga si kastaba ha ahaatee kuma aha ceeb madaxda majaraha u haya dowladda federaalka jeedinta hadallada quusta u muuqda ee ceenkan oo kale ah amaba wax cusub balse waa caadadooda oo tan iyo bilowashadii dagaalka ee uu xasan sheekh kusoo qaaday wilaayaadka waxaa jirtay qaylanaan ka imaanaysay madax iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo mar waliba ka hadlayay xaqiiqada dagaalka iyo sida looga itaalroon yahay